أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo kadaa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo celriig laga qoday deegaan ka tirsan wilaayada bakool in ka badan lixdan ruux ayaa ku dhintay roobab dabeelo wata oo ka da-ay dalka tansaaniya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayaa hadiyado isugu jira xoolo nool iyo agabyo kale ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi dowladda kuuba ayaa ka dalbatay dowladda siliibiyadda maraykanka inay jawaab ka bixiso maxaabiis kuubaan aha oo gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika kuwaasi oo ay duqeyn ku dishay dowladda maraykanka maamulka riddada puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaah dowladda siliibiyadda kenya ayaa sheegtay inay ka baxayso heshiis ay la gashay dowladda xabashida itoobiya kaasi oo ahaa mid ay koronto kaga iibsanaysa dowladda itoobiya ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe munaasabad gebogabo wahaydee murtaqe cilmi ah oo ay ka faa'iidaysteen qeybaha bulshada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmadaasi waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo ceelriig laga qoday deegaan ka tirsan wilaayada bakool sida warbixintu warkan uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen xaarid cabdulqaadir
waa filim lagu soo bandhigay mid ka mid ah mashaariicda howlaha bulsho ee wilaayada islaamiga ee bakool kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada muslimiinta muuqaalkan oo soconaya muddo ku dhowaad shan daqiiqo ayaa lagu soo bandhigay ceel riigah oo mujaahidiintu ka qodeen deegaanka dudumaale oo ka tirsan wilaayada bakool filimkana qeybo ka mid ah waxaa lagu arkayaa qaabkii ay ku socotay howshii farsamada laga sameynayo ceelka iyadoona dadka degan halkaasi ay cabireen farxaddooda ku aadan biyaha ay heleen iyo baahidii loo qabay
mayba aan koynay xafladka saabsan eel dhuugna kuqodi dudumaale muddo toddobaad eh yaka sugugno mad waa la diyaariya ummad kala ceel dhuung oo liin rajeeyaan magaaladan saatadogii hortay hadalahay sheegi ceeladoo mugsidla arag ufullaka oodo ashun walaka shabilaka aalaa lakaga dhagmaay dad badan halka nool walhaka barakacay dadna hordhaangan deganaay tii may dhammaatay xalay madii eelkan bogi eeladii furkalaku qaaday ufuleedii dadka ilaahay ku qaadeen inkastoo dad badan iskala noolayeen laakiin wal iska riyaay riryowka meelaka dhammaati tuulada magaalahan liin deganyaanka baaha badan onka oo bantan haytay dumaalihay booyida dhaamiyay odaga booyida koow ku hayahay hoob aan garin joogi baabuyin aan booyidan qaada booyida kale dumaali la siiyay baahadii geeka ilaahay ku daboolay thumma maamulka walaayada islaamka siiba gobolka ya ku daboolay ilaahay ka mahadsan aan ka mahad naqaan gudaayada gobolka eelkii saddexdo reerkan halow koo islaamka dhasi abgubeed ya ku godan walka mana anfaca sidii kii lamaadna ko walaalaya la bahay maamulkan nin saxiixay weli madi gobolka koy hodhaan walaa yar rareeb ee jareey madi gobolkoo nin ogolayo kaasna bogi dad yahata inta rugo kagmay ka binaawiyaa maamulka islaamka deegaanka dudumaale waxa uu hoos tagaa degmada xudur waxaana horey uga jirtay biyoyari baahsan iyadoona wilaayada bakool uu allah u suurtageliyay inay soo afjarto baahidii biyo ee deegaanka ka jirtay waa kuwan mar kale shacabka ku dhaqan dudumaale oo kasoo muuqday filimkan iyagoo ku faraxsan isbeddelka maamulka wilaayada uu ka sameeyey deegaankooda ni'imo maad alxamdulilah amrika waraabnan alla nasay ni'imo ilaahay nasay amrika waraabna ilaahay nasay deegaanka reer luwaay reer dudumaal abagbeeday deegaanka reer luwaay eeldhuun horbalan aran looma arkeenge yaniniinku godi walaayada bokool islaamida yanin godi alxamdulilah alshukru lilah ilaahayanka mahadnagaan eelbii maye eelbii maye macaange yaniniin godi walaayada bokool yanin godi ilaahay aan kama hadnagaan walaayada aan kama hadnagaan alxamdulilah rabbilcaalamiina الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال هذا إله جبيه قال هذا إله جبيه مسلمين إله
wuxuu ahaa mashruuc aad u farxad geliyay dadka ku dhaqan deegaankan wuxuuna barbar socday barnaamijyo horumarineed oo wilaayada bakool halkaas uga sameynaysay bulshada sida biigelinta oo ahayd midda ugu muhiimsan islamarkaana ahayd arrin ay si aad ugu farxeen dadka deegaanadaasi sida ba laga dhahan karo dadka filimkan cusub ka soo muuqanaya jasaaka allahu khayran walaalka xaarid in ka badan lixdan ruux ayaa ku dhintay roobab dabeelo wata oo ka da-ay dalka tanzaniya cabdulqani maxamed ay faafahinta warkan inoo hayaa waddanka tanzaniya oo ka mid ah wadamada dhaca bariga afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka da-ayay roobab mahiigaan ah oo ka dhashay fatahaado ballaaran oo si weyn u saameeyey dadka ku nool qaar ka mid ah gobolada waddankaasi gobolada sida gaarka ay u saameeyeen waxaa ka mid ah gobolka xeebta waxaana fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka ay sababeen dhimashada ku dhowaad lixdan ruux oo isugu jira caruur yaryar iyo dad waaweyn halkaa kumanaan kalena ay ku barakaceen roobabka ayaa sidoo kale baabi'iyey dhulbeereed ku yaala gobolka xeebta waxaana khasaaro xoogan soo gaartay dalagii xilligan ku yaalay beeraha dhacdadan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka dowladda tanzaniya wuxuuna qiray in fatahaadaha iyo daadadka xoogan ee ka dhashay roobabka ay sababeen dhimashada tobanaan qof iyo barakac baahsan wadanka tanzaniya oo ka mid ah wadamada dhaca bariga afrika ayaa xilligan waxaa si weyn uga da-ay roobabka guuga iyadoona roobabkaasi ay saameeyeen nolosha kumanaan qof oo ka mid ah bulshada wadankaasi mahadsanid walaalka howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen marwaan weeraradan oo isugu jira qarxyo iyo dagaallo toos ah islamarkaana lala beegsadayo kufaarta iyo murtadiinta waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen barkan torool oo maleeshaadka riddada ay kaga sugan yihiin dhabarka dambe ee dhismaha xarunta maamulka riddada ugu magacaaban degmada kaxda waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmadaas dhanka wilaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooleye ee ka mid ahaa goobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka weeraray xerada waxayna dagaalkaasi xaqa iyo baadilka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dhanka xadbeynaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xero ciidan oo murtadiinta ku leeyihiin halka loo yaqaano meeri oo u dhow deegaanka kombooni ee dhaca xadbeynaadka dagaalkaas waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dilay saddex murtada oo laba saraakiil tahay saraakiishaas oo lagu kala magacaabo calishakaal iyo saalax muun oo horay u soo noqday taliyaha saldhigga murtadiinta ee deegaanka kudhaa saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaal lagu jabiyey maleeshaadka riddada uu ka dhacay deegaanka beero yabaale ee dhaca duleedka degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo uu ku jiray murtad lagu magacaabi jiray cabdi macalin garabey kaasoo ahaa horjooga macwiisleyda riddada hiiraan ah waxaana meydka sargaalkaasi iyo qoriyo boosh uu watay looga cararay goobta dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi kusoo qanimaystay laba mooto ay wateen maleeshiyaadka riddada
haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayaa hadiyado isugu jira xoolo nool iyo agabyo kale ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada bakool cabdulqaadir maxamed rabaani ee faahfaahinta warkan inoo haya haweenkan ku dhaqan deegaanka ceel ansaar degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa hadaayaad kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ku sugan furmaha hore ee wilaayada bakool hadaayaadkan ay wareejiyeen dumarkan ayaa waxay isugu jiraan afar neef oo geel ah shan iyo toban ari ah toban kartoon oo timir ah soddon kiish oo masago ah oo tii sanadkan baxday ah iyo afar kiish oo sonkor ah iyo waxyaabo kale oo badan munaasabadda lagu wareejinayay hadaayaadkan waxaa goobjoog ahaa qaar ka mida nabadoonnada wilaayada oo munaasabadda kelimid ka jeediyey walaalaha soo namayb waa ilaahay baadiyey subxaana wa tacaala angma hadnagaan jazaakum allahu khayran asan lena tan kaleed walaalayaal dareenkan haddii macnaha ka odayhaan unugeeka cabirna walaha kooba ka hormee farhad unugeeka macnaha gabro muslimaadka hadiidiyo iyo macnaha dareensho geeka maylaraysa haddii ariyeeno antan haddii ariyaan farhadan walaha kooba kormee geek walqiyaasama kormee maysan lanaa ilaahay subxaana wa tacaala naagdis ilaahay siinka sharafa ormayba hakabaar baarnehe odayaalka unahno bilaan ardayg raankuusas abaybay kuusasa abaybay walero mase ziyaar ya tifa wadite marne hugda mar jirinka kihiri jirtay ha may bu arday marna garaan shaana ahra jirtay abaybay meelona niska koy wal aamay reed markaa abayo hooga jirinka hoogwinay hooga jirinka leeray ha wal qayli jari teedaha ilaahay namoodiyay ha alxamdulillah geega tanga ilaahay nek bedeli antan hanta ma ku saran beegul ma kuusna ya bilaa muslimaada ha kuusti ma han kuusta han biiday ha litakuna kalimatullahi al-ulya ya kalimada ilaahay inoo soo ka kornagata daraadiya yantan habiige sidoo kale qaar ka mid ah haweenka deegaanka oo wareejiyay hadaayaadkan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan garab istaagga walaalahooda mujaahidiinta mayd antu ku wareejiyaane hoob ilaahay era haddii oon haan ka talagalnay walaalugaana yee maybuu hadiidaas yee maybuu ha noocyaal jeshal duwan yee antu kuku wareejiyaana walaalayaalow mayba siinlena mar walba ilaahaya macagin ee subxaanahu caza wajal onina macaginga ena suma bacdallaahi macaginga ena geeka mayba meedlinhanka kuusagnay merkiskan anti walaalnyoogana mujaahidiinta haddii ka wareejin hadiidaas ono yaajan ishal dugun hadiidaas oroodan anaka yar ilaahay oroodiisna kuwiin madi anaka mari gaalo afar neef gaal ew mayba kale kahige markeen aagda markeen hakihiji dhibagol toddobaatan ishan aag aag awojiyaagi oo biyolokashibudaayo mayba karali jare sodonkiish oo misga eh mayba karali jare tumunkortong oo timir eh mayba karali jare lamaloor oo digir eh mayba karali jare afar dersong oo angeri e ke gaarada likihirayay lakagadbu duubay eh mayba karali jare tumon ishang neef oo erang ee lijar mayba karali jare afar loor oo sokor ee lijar mayba kalali jare lama loor oo oomeeli jare mayba kalali jare shan bogol oo otomaati e gasnadood laka tolow booshashka laka tolow ilaahay odowshay lakalaheegagtamaali jare insha allaahu anti unuuba noolno hindhooga nun wal argaayan galnyaaga nun fiyaawin luwaaga nun kadareeran anti ilaahay diinsha in gargaarno mujaahidiinta garabshoonagano fadaan haddi ilaahay er insha allaahu hadiyadahan qaaliga ah ee ay wareejiyeen dumarkan muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay tusaale iyo hormuud u noqonayaan haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid rabbaani dowladda kuuba ayaa ka dalbatay dowladda maraykanka inay jawaab ka bixiso maxaabiis kuubaan ahaa oo gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika kuwaasi oo ay duqeen ku dishay dowladda silbiyeedda maraykanka nuur cali warsame awshiib ay faahfaahinta warkan inoo hayaa wararka naga soo gaaraya dalka kuuba ayaa sheegaya in xukuumadda kaafirada waddankaasi ay maraykanka ka dalbatay inuu jawaab ka bixiyo laba maxbuus oo kuubaan ah kuna jiray gacanta mujaahidiinta oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay dileen shan iyo tobankii februaayo labada kun afar iyo labaatanka duqayntan oo ay maraykanku ka fuliyeen magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa waxay dhacday xilli fiidkii ah war rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kuuba ayaa lagu yidhi rajada iyo dadaalada marna ma joogsanayaan ilaa aan ogaano xaqiiqda dhabta ah annaga waxaan sugaynaa inaan jawaab rasmi ah u helno su'aalaha aan u gudbinay maraykanka maraykanka ayaa weli ka meermeeraysanaya inuu jawaab rasmi ah ka bixiyo dilka ay u geysteen maxaabiista kuubaanka oo in muddaha gacanta mujaahidiinta ku jiray waxaa jirta duqaymo hore oo uu maraykanku dad maraso ah ku lahayay haatan ka horna ka dhacay dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah balse uusan weli jawaab cad ka bixinin mahadsanid abushiiba maamulka riddada ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ku-xigeenka murtad siciid cabdulaahi deni ayaa xasan sheekh ku eedeeyey keligii talisnimo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashaadla dirirhka ah ee puntland cismaan ilyas lugator ayaa eedeyn kulul u jeediyey kooxda riddada uu madaxa ka yahay murtad xasan garguurte ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isagoona ku tilmaamay nidaam keligii talis ah lugator ayaa hadalkani ka jeediyey xilli uu ka qaybgalayay dood ka socotay barta twitter-ka wuxuuna kooxda riddada soomaaliya si weyn ugu dhaliilay arrinta ansixinta wax kabeddelka dastuurka isagoona sheegay in soddon sano kadib ay dowladda riddada isku rogtay mid keli talis ah wuxuu sidoo kale tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga lahaa arrinta wax kabeddelka dastuurka ay ku dhaqanta kooxda riddada uu yahay mid nidaamka xasan garguurta uu ugu gogol xaarayay in dalka laga helo xukuumad dhexe oo awoodda isku soo koobta waa sida uu hadalka u dhigay
laba sheekaa soo baxay markaa cali wajiis oo muxuu ahaayey baad maqasheed fadwadiisa inuu fadwooday inuu yidhi een, dowladda ciddii ka hor timaadda sharciga ayaa bannaynaya in lagu duulo een, madaxweynahoodana la soo qabto halkaa marka la marayo markaa maxaa isku haya dadka waxba iskuma hayaan dadka dadka waxba iskuma hayaan haddaan dadka waxba isu hayn waxaa la rabaa in la kala ammaan helo in la kala ammaan helaa rabaa ma la rabo in fidno la wacdiyo in fidno la wacdiyo oo la yidhaahdo ha lagu duulo qole ha lagu duulo Een, madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu yidhi doorashaan qabanaya doorasho yaa loo qabanayaa doorasho yaa loo qabanayaa ma waxaa loo qabanayaa doorasho beertii uu lahaa ninka lagu dilay ee ku aasan ee mid carruur ku dhalay carruurtiisii inay dhaxal u heleen oo aabbahood ay ka dhexleen aaminsan yihiin ma waxaa doorasho loo qabanayaa gurigii uu xamar ku lahaa ninka inta lagu dilay lagu dhex aasay oo ki- mi- kii carruurta ku dhalay carruurtii u dhalay aaminsan yihiin inay aabbahood ka dhexleen xamar yaa deg- yaa deganaa bakaaro yaa kaasi balbalaara deganaa yaa hodan deganaa yaa- yaa deganaa bilaajo carab yaa deganaa
khilaafka ka dhex aloolsan maamulada garowe iyo muqdisho ayaa sii xoogaystay markii xildhibaanada labada gole ee dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ay ansixiyeen wax ka beddelka dastuurgaaleedka waxayna taasi keentay in maamulka siciid deni uu heshiisyo iskaashi la galo itoobiya isagoo ka jawaabayay tallaabada uu qaaday nidaamka uu madaxa ka yahay murtad garguurte
wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaah casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya xasan cabdulaahi aamiin waa askari toobadkeena lagu soo bandhigay degmadii calcadda ee wilaayadii islaamiga gedo askarigan ayaa ka tirsanaa murtadiinta muddo sagaal sano ah waxuuna ka waramay dhibaatooyinka uu la kulmay muddadii uu ku jiray safka cadowga isagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisi hore waxaa laydhahaa xasan cabdulaahi aamin waxaan iska soo dhiibay eh, nimankan murtadiinta oo ceel waq joogo ayaan iska soo dhiibay waxaana imaaday een, ceel cadda Eh, ceel waq saan u joognay yaa layidhi baar dheeraa la qabanayaa baar dheeraan aadnay Eh, taraka markaan subaxi ka baxnay toddoba saac markaan joognay cali xareed meel yaraa markaan marayno gaariga aan saarna qaar hala kacay aniga waa dhaawacmay calooshaan ka dhaawacmay afduubaa lii dhiibay lix bilood yaa li ahayey oo cidiya xataa iga baxeen si koronto liigu waday ilaahay waa iga soo badbaadi waan soo laabtay waxaan u imaaday xarakada mujaahidiinta waxaan ugu imaaday ceelcaddo waxaan idhi waxaan rabaa in maaragtay towxiidka lee qabto waa ka towbad keenay een, saasaan ku imaaday oo haddana aan ku joogaa waxaan ka tirsanaa een, muddo sagaal sano qof shacab baa lasoo qabanayaa waa al-shabaab ataa leeleeyahay al-shabaabna ma ahan waa lasoo qabana waa la xira waa al-shabaab leeleeyahay waxaa loo dhiibaa addoonta waa waxna sii haddaad waxba na siinina waxaa tahay al-shabaab waa waxyaabaha igu yaabka badnaa waxaa igu dhaliyey dhaqamaha foosha xunay ku dhaqmayaan iyo qaabkay u dhaqmayaan iyo xarakada mujaahidiinta say u dhaqmayaanan isu fiiri waa isgarab dhigi waaye wax isu isu dhaweynaya maaha saas darteedaan uga soo baxay nimankan kasoo tegay waxaan ugu baaqayaa ee, ninkan meesha jooga waa nin qandaraas haysto oo maaragta ee, ee, qandaraaskiisa guranaya dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa inay isaga soo tagaan ayar usoo dhiibaan mujaahidiinta kii ku biiraya qorigiisa watana qorigaada adoo wata hadaad imaada horaa lagaa qoraya waa mujaahadka dhinac ka geli waxaan la leeyahay maaragta ee, qoriga lagaa qaadana tagaa lagu leeyahay waxba kama jiraan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada inay isaga soo tagaan meeshaan diinna uma dagaalamayaan waxay u dagaalama gaalnimo umday dhintaan aqara cadaabka galayaan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada ee, anagoo itaqaaneen oo walaalkiin aa maanta in la hadlayo oo awalna garabkiina taagnaa waxaan u irin saasna wax lahubaan arkay oo xaqiiqa waxaan ugu baaqayaa inay isaga soo tagaan mujaahidiinta u imaadaan oo kii danihiisa qabsanaa u qabsado kii maaragta ee, jihaadka dhinaca ka galayaan uu ka galo qolqolka askarta toobadkeenayaasha ayaa ku soo badanaya wilaayada islaamiga ee gedo waxaana bishii lasoo dhaafay wilaayada lagu soo bandhigay toban iyo afar askari oo toobadkeenayaal ah aad buu umahadsan yahay cazaam dowladda saliibeedda kenya ayaa sheegtay inay ka bixayso heshiis ay la gashay dowladda xabashida etoobiya kaasi oo ahaa mid ay koronto kaga iibsanaysay dowladda etoobiya walaalkan cilyaas ayaa warkan inoo haya dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inay ka laabatay heshiis ay koronto uga iibinaysay dalka itoobiya kadib markii la isku fahmi waayey qarashka korontada xukuumadda nairobi ayaa si rasmi ah u iclaamisay ka laabashada heshiiskan oo ay adis ababa la saxiixatay shan iyo labaatan sano ka hor heshiiskan oo dib loo cusboonaysiiyey sannadii laba kun laba iyo labaatan ayaa ugu dambayn noqday mid aanan meel marin kadib markii ay itoobiya halkii kiilowaad ee koronto ah ay qiimihiisa ka dhigtay lacag gaaraysa ilaa lix dhibic shan senti oo dollarka maraykanka ah hay-adda tamarta iyo batroolka itoobiya ee loo soo gaabiyey e b r a ayaa tallaabada ay kenya qaaday ku tilmaantay mid halis ah sababo la xidhiira itoobiya oo la daalaadhacaysa inay iska guddo deymo fara badan oo looga leeyahay dalka dibaddiisa waxaa loogu yeero bangiga adduunka ayaa itoobiya kula taliyey inay kordhiso qiimaha ay ku iibinaysa korontada si ay isaga guddo deymahan fara badan dhaqaalaha itoobiya ayaa dhulka ku sii hoobanaya tan iyo wixii ka dambeeyey dabayaaqadii sannadii laba kun iyo labaatan xilligaas oo dagaallo ahli ah ay ka qarxeen gobolka tigrey ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed duubo ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo ahmiyad gaar ah la siinayo barashada luuqadda qur-aanka ee carabiga ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta mujaahidiinta waxa uu mar sii horreysay magaalada jilib ka hirgeliyey macahad u gaar ah barashada luuqadda carabiga waana macadka albayaan oo bixiya koorsooyin ah barashada luuqadda carabiga kaas oo hadda ay dhigtaan arday fara badan oo herar kala duwan ah inkastoo uusan weli macadka soo saarin arday dhammaysatay barashada luuqadda carabiga ayaa waxaa hadda lagu wadaa dufcada ugu horreyso in ay wakhtiyada soo socda dhammaystaan iyagoo heer sare ka gaaray barashada luuqadda carabiga macadka albayaan ayaa dhowaan qabtay bandhig cilmiyeed loo dhigay ardayda macadka oo wiilal iyo gabdha ah waxaana bandhiga ka soo qayb galay maamulka iyo macalimiinta macadka ardayda iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mida ardayda ayaa intii ay ku guda jireen bandhig cilmiyeedka ka hadlay ahmiyadda barashada luuqadda carabiga iyo waxyaabaha ay ka barteen macadka albayaan ونقول لإدارة المعهد لقد قمتم بأمر له مزايا عديدة وأكثر الناس غافلون عنه وهو فتحكم بمعهد خاص للغة العربية تعظيما وتكريما للغة العربية ونشكركم بذلك ولكم أسمى غايات الشكر والتقدير ونقول لكم أكثروا مثل هذا المعهد وستثمر طاقاتكم ولو بعد حين وأوصيكم أيها الطلاب القراءة وهو رأس العلم القراءة لأن القراءة أم العلم ولذلك بدأ الله بنزول وحيه اقرأ ونشعر هذه الأهمية حين بدأنا القراءة الكثيرة ولا يشعر هذه الأهمية إلا لمن ذاقها وتلذذ معانيها لذا واجب على كل طالب أن يكثر القراءة ليجد كمية هائلة من العلم نعزي أهلنا وإقواننا في القفزة العزة الصامدة لما حصل لهم من مجزرة فظيعة على أيدي الإرهابيين الهجانا من السهاينة المجرمين ونعزي أنفسنا ونواصي أنفسنا فهم منا ونحن منهم فالدم الدم والهدم الهدم ونسأل الله أن يصبركم ويثبت أقدامكم ويزيدكم إيمانا ويقينا
وكنا قبل الالتحاقنا في معهدنا البيان لا نستطيع التكلم باللغة العربية ولكن بفضل الله أصبحنا ماهرات ونشكر جميع المعلمين على جهدهم واجتهادهم بعد فضل الله تعالى ونشجع شعبنا المسلمين والمسلمات أن يقبلوا إلى تعلم هذه اللغة الغالية وأن يكسروا حاجز الخوف وأن يلحقوا في معهدنا البيان ليكونوا عربا فصحاء maamulka macadka barashada luuqadda carabiga ee albayaan ayaa dhankiisa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii bulshada ay uga haqabtiri lahaayeen baahida loo qabo barashada luuqadda qur-aanka ayna diyaar u yihiin in ay qaabilaan qof kasta oo danaynaya barashada carabiga wuxuuna maamulka ka warramayaa waxa uu yahay macadka albayaan كثير منا ربما يتساءل ما هو معهد البيان وما هي أشغاله وأعماله وبماذا يشتغل هذا المعهد أولا هو معهد مخصص لتعليم اللغة العربية وهو أي المعهد يركز على إحياء بعض المهارات اللغوية مثل التعبير والإنشاء والخطابة والقواعد macadka albayaan ayaa waxaa hadda dhigta arday fara badan kuwaas oo doonaya in ay heer sare ka gaaraan barashada luuqadda carabiga mahadsanid dhubow ugu dambayntiina munaasabada gebagabo u ahayd murtaqeed tacliimi ah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmadaasi sida faahfaahinta warkanu inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman saddexdii bishan shawaal wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu qabtay multaqo ku dabafeelayey muntadihii tacliimiga ee dhowaan u soo idlaaday dumarka degmada jamaame balse wuxuu ahaa mid guud ahaan bulshada ay si isku mid uga faa'iidaysanayeen maadaama la isla soo qaatay maalmo farxad oo lagu damaashaadaya ciidulfidriga waxaa lama horaan noqotay in dabaaldegyadaas ay gunaanid u noqoto munaasabad aad u qiimo badan oo bulshada mar kale loogu faa'iideynayo arrimaha diintooda multaqahan oo socday muddo laba maalin waxaa ka faa'iidaystay salaadiinta nabadoonnada ganacsatada iyo bahda waxbarashada degmada jamaame ugu horeen waxaa xafladda laga jeediyey kelimad ku aadanad ujeedka loo qabtay multaqaha tacliimiga multaqa walaalan waxaa loo qabtay kow in kor loo qaado mustawaha aqooneed ee bulshada reer jamaama hadday noqon lahaayeen ganacsato odayaal bahda waxbarashada iyo inta ka soo qaybgashayba dhammaan dadka wacyigooda in wax lagu biiriyo waxaa multaqahan loo qabtay inaan isla muujinno isla aragna khatarta ay nagu haayaan walaalayaal hay-adaha kirishtaanka ah sidaasoo kale walaalayaal hadafka kale wuxuu ahaa inaan isku baraarujinno haddii aan nahay ummadda muslimiinta sida aan ku gaar lahayn isku filnaasho mid ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay wax ka mid ah fawaa'idii laga dhaxlay multaqa cilmiyeedkii lagu qabtay degmada jamaame awalan in macnaha la xaadiro ama wax laga barto ama caruur loo diro meelaha ka baxsan islaamka ama walaayooyinka islaamka in macnaha qofka ilmihiisa uu kala cararo uu yidhaahdo qaxootiga waxay iga soo baranayaan midda labaad dadka muslimiinta inay ahamiyad siiyaan luuqadda carabiga inay bartaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah midda saddexaad waxay tahay qofka muslimka cize ayuu leeyahay sharaf ayuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaalana waa ka warramay qofka mu'minka ah raabican alwalaa'u walbaraa yaa weli iska leh yaana laga bara'a qaadanaya midda shanaad maanta macnaha cadowga alla subxaana wa tacaala dadka muslimiinta wuxuu rabaa inuu ku qabto qaswatulfikri waxa la yidhaahdo ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa kelmaad dardaarana u jeediyey dadkii ka soo qaybgalay xafladda waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran wixii aad barateen waxaa laidinka rabaa inaad gaarsidaan ummaddana ka dambayso waajib baa idiin saaran xujo baa laydinku oogay wixii laydin gaarsiiyey waxaa laydinka rabaa inaad gaarsidaan dadka naga dambeeyo waxaan leeyahay waxaa lanoo sheegay inaan baranno shareecadeen allah subxaana wa tacaala shareecadeen subxaanahu wa tacaala waxaan ugu daynaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allah walyowma alaakhir maadaama aan ku daynayno nabiga calayhi salaatu wasalaam waajibkan na saaran inaan baranno sharcigan in laga faa'iidaysto culumta sharciga iyo barnaamijyada diiniga in la wadaago khayraadka wanaagga la isfaro xumahna la iska reebo waa qaar ka mid ah asaasiyaadka ugu muhiimsan ee daryeelaan wilaayaadka islaamiga si la mid a qaabka uu arrimahaasi u maamuuso maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose lagana dareemayo tallaabooyinka uu qaaday durba marka uu ka howl bilaabay degmooyinka wilaayada guud ahaan walaalaha muslimiintaina dhegaysanayow warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alndulus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh